asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu dhinacyo badan kasoo dhiraan dhirinno intaan soo dhiraan dhirinno iyada oo maaragtay muldhi muldhi ah oon soo jilfactirnay oo mudh ah aan keenno taasoo aan dhinacyo badan markaas u dhigno oo siyaalaha waxyaalaheeda daboolan ama waxyaalaheeda dahsoon ama waxyaalaheeda dedanna mararka qaarkood aanaa ka tegini aan yare dul marno si ay dadka ugu dhadhanto ama ay si fahan iyo dhayroof leh uga qaataan tilmaamaha qaaliga ah ee laga yaabo inay xubinta ku daboolan yihiin teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas iyo mahmahyaheennaas caalamiga ah qayb ka mid a mahmaahyuhu inta badan ma sharyaro laftoodu oo mahmaahyuhu tilmaamo badan ayay leeyihin waxaa laga yaabaa mahmaayaha labaalaydu in laba xaalo oo kala duwan ay isku xumbaaraan oo midna qaab noocana tahay midna qaab noocana tahay laba mahmaahod oo kala duwan ujeeddada ay leeyihiin yaa laga yaabaa inay isku xumbaaraan teenan haddana waxay isku xumbaarsan tahay laba mahmaahood mahmaah labaaley ah oo isdaba taalla oo midba ujeeddo gaara ay dhankeeda awrka u raranayso ayay isku daba wadaa waxayna leedahay mahmaahdani doqon hubkiisaa lagu dilaa dagaalna nin doonaa ku baxa aad u fiirso waxaa la yidhi doqon hubkiisaa lagu dilaa dagaalna nin doonaa ku baxa mahmaayo fara badan ayaa ka hadlay balaayada iyo ninka raadiya ama dagaalka iyo ninka jeclaysta iyo waxyaalaha uu kala kulmo dagaalka horta haddaad jeclaysato aad dhibka bili-aadanka jeclaysato oo dhibka uu qaali kuu noqdo ama adiga dareenkaaga uu aad iyo aad dhibka u jeclaysato marka dambe dhibkaa unbaad ku baxaysaa sababtoo ah baas abuur baa tahay baaskaa unbaana kula tegaya saasoo kaleento middan kore waxay ku leedahay doqon hubkiisaa lagu dilaa doqon hubkiisa lagu dilaa waxaa jirta sheeko cajiibayado soomaalida dhexdeeda ka dhacday ninbaa waran tumay waran aad u af badan buu tumay kolkaasuu yidhi waa iib saa nin baa u yimid oo yidhi kambal warankan aad leedahay waa iib saasoo kale uu u dhiibay markaasuu yidhi meeqaad tiri suyo laba halaad suyo laba halaad ahaa ma af badan yahay siyo haa suyo ma xiirsiis haa ma ma waraabisay suyo haa markaasuu yidhi bal halkaa saar naaskaaga naaskiisiibuu saa u saaray isna dabadiibu hayaa ma ogtahay markaasuu jug kusi dabadii ayuu hayaa jug buu ku siiyey markaasuu xiidada wadnuhu ku jaray kow waa dhintay ninkii haddee warankii nin buuba ku dilay ma ogtahay waana ninkii lahaa ee waranka samaystayba ee warankiisi baa lagu dilay waana laga qaato aayir baa laga tegey oo maaragtay wadnaha lagu gooyey marka war wadnahayga saari maayo waa dhaqan xun tahae waranka keen hadduu dhihi lahaa doqon hubkiisaa lagu dilaa ma uusan noqdeenoo doqon hubkiisaa lagu dilaadu kuma caddaateen ama mahmaadaas wax u eg ma qabteen marka waxaa layidhi doqon hubkiisaa lagu dilaa dagaalna nin doonaa ku baxa labadaasu laba ujeeddoo kala duwan oo midna inaada dhib abuur noqonin midna inaada damanin noqonin hubkiisi lagu dilo ayay ku kala tusaysaa waa laba ujeedo oo isxumbaarsan oo midba iskeed ay adhiga u fafsanayso ama geeleedu u daaqahayo ee labada ujeeddo ee mahmaahda labaaleydii ay xumbaarsan tahay mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eb waxaa la yidhi dango deeq looma baxsho dango deeq looma bixiyo